أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa subaxnimo talaada ah taariikhdan waxay ku beegan tahay afarta bisha ramadaan sannadda kun afar boqolixyo afartanka hijri kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada wararkana subaxnimo kuwooda ugu waaweyn ku dhowaad boqol askari oo murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaallo culus oo shalay ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe xildhibaan ka tirsan golaha dawaaqiidda ayaa qiray in agaasimaha waxay murtadiinta ugu yeeraan nabad sugidda uu dhibaato xooggan uu ku hayo shacabka magaalada muqdisho askarta xabashida itoobiya ayaa xaflad ay ugu dabaaldegayaan dagaalkii ay la galeen gumaystihii talyaaniga ku qabsaday magaalada baydhabo ee koonfurta dalka soomaaliya bulshada ku dhaqan degmada galhareere ayaa ka faa'iidaystay naduwa diini ah oo ka dhacday gudaha degmadaas maktabka caafimaadka ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dowro caafimadeed u soo gebagabeeyey ganacsatada degmada jilib guddi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo gebagabeeyey kormeer ay ku marayeen goobaha waxbarashada ee wilaayada baay dufcad cusub ayaa ka qalin jabisay machadka khadiija bintu khuwaylid kadib munaasabad ka dhacday degmada jowle ee wilaayada mudug maamulka islaamiga degmada tieglow ee wilaayada islaamiga ee bakool ayaa dowro diini ah u soo gebagabeeyey mucalimiinta madaarista qur'aanka kariimka ee deegaan hoostaga degmadaas
يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii wararkeenna saakay kuwada ugu door karoona haatanna u diyaar garooba dhegaysiga qodobadaas warkeenna oo dhammaystiran ku dhowaad boqol askari oo murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaallo culus oo shalay ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe warkaas waxaa inoo haya walaalkeen abu xasaan
waxaa xog dheeraada laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaallo culus oo shalay ka dhacay deegaano hoostaga degmada aadan yabaal ee wilaayada shabeellaha dhexe dagaalka koowaad waa midkii shalay mujaahidiintu ay kula wareegeen gacankuhaynta deegaanka boor hareeri ee hoostaga ah degmada aadan yabaal waxaana allaah fadligii dagaalkaasi lagu dilay labaatan askari oo murtadiinna waxaana lagu dhaawacay saddex iyo labaatan kale waxayna mujaahidiintu dagaalkaasi ku qanimaysteen saddex iyo toban qori dagaalka labaad waa midkii lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta ee shalay ka dhacay duleedka deegaanka ceel cali axmed ee hoostaga degmada aadan yabaal waxaana dagaalkaasi lagu dilay siddeed iyo toban askari oo murtadiin ah waxaana lagu dhaawacay soddon iyo lix kale waxayna mujaahidiintu nolosha ku qabteen hal maxbuus oo askari murtad ah waxayna soo furteen toddoba qori oo aki afartan iyo toddoba ah iyo hal qori oo beka ema dagaaladii shalay ka dhacay duleedka deegaanada hoostaga degmada aadan yabaal waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday sagaashan iyo toddoba askari oo murtadiinna waxayna taasi allaah fadligii muujinaysaa dhiigbaxa xooggan ee ku socda murtadiinta maasanid abu xasaan xildhibaan ka tirsan golaha dawaaqiida ayaa qiray in agaasimaha waxay murtadiinta ugu yeeraan nabad sugidda uu dhibaato xooggan uu ku hayo shacabka magaalada muqdisho warkaas waxaa inoo haya walaalkeen abushayba qaar ka mid ah xildhibaanada golaha dawaaqiidda kooxda riddada soomaaliya ayaa eedeyn xooggan u jeediyey taliyaha maleeshiyaadka ashaarardirirka murtadiinta xildhibaan eliyas sheekh maxamed oo ka mid ah baarlamanka riddada soomaaliya ayaa ku eedeeyey murtadsan boloolshe oo ku magacaaban taliyaha sirdoonka inuu dhibaato xooggan oo ku hayo shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho wuxuu sheegay in ninkan uu mas-uul ka yahay dhagaxaanta tirabeelka ee lagu gooyey waddooyinka gobolka banaadir islamarkaana uu caburin ku hayo qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho sidoo kale wuxuu ka shanqariyey in sanbulurshe uu shirqool siyaasadeed u maleegayo murtad gurgurtay madaxweynaha kooxda ardada wuxuuna badhaamiyey khilaafka dhinacyada ka dhex jira
waxaa og tihiin dalkan markuu joogay oo dowladdii hore ninka magaaladan shutdownka ka xidhigay oo dhagaxda ku xiray ee magaaladan demiya asagoo ahaa markii ugu dambeydana qaraxiisoo buu nugu khatimay qoladii hore markay ku rafaadeen waa iska eriyeen haddeertaanna shiddo kale uu dalkan inuu shutdown uga dhigo hadda waa furfurmay oo ku xiro wadaa macneh isagaana u baahan in laga qabto xildhibaanada waxa celinaana waa isaga midna ogaada anugu uma haysto xasan sheekh maxamuud in uu inuu inuu utalaayo inuu qandi utalaayo uma haysto inuu isaga qabri ku aasayaan u haystaa isagana tahay inuu iska badbaadiyo qoladii hore waa iska badbaadisa xasan sheekh waxaan leeyahay ninkaa iska badbaadi iyousan ku qarimin mar kale laakiin hay-addii nabasugidda inay hadda ka shaqaynayso inay xildhibaan celiso in hadda la leeyahay canshuurtii bakaaraha in la qaaday ka shaqaynaysaa in taliyaheedii oo duurka isagoo u dheer wareegayay war dalkan wixii uu taray lama ah mar walba uu heer gabagaba ah marayo muddaxileedka madaxda kooxda ridada waxaa dhacda in khilaafaadka u dhexeeya madaxweynta ridada oo uu isa soo taro islamarkaana kala tag uu ku dhammaado mahsanid shayba askarta xabashida etoobiya ayaa xafladay ugu dabaaldegayeen dagaalkii ay la galeen guumaystihii talyaaniga ku qabsaday magaalada baydhabo ee koonfurta dalka soomaaliya warkaas waxaa inoo haya walaalkeen cazaam carafaad xafladan oo ka dhacday xerada ciidamada xabashida etoobiya ee ku leeyihiin magaalada baydhaba ayay xabashida ugu dabaaldegayeen dagaaladii ay la galeen talyaaniga oo etoobiya kusoo guumaystay xubnaha ka qayb galay xafladan waxaa ka mid ah murtad cabdicasiis lafta gareen oo ka mid ah maamulka ridada ee koonfur galbeed isagoona ammaanay xabashida lafta gareen ayaa sheegay in dowladda etoobiya ay garab istaagtay maamulkiisa isagoona halkaasi ka ammaanay boqorka etoobiya ee mililikii labaad taariikhda quruxda badan ee xornimada dalka dariska aan nahay walaalkan aan nahay ee etoobiya ee adwa halgankii dheeraa ee ay la galeen xilligii gumaysiga lagana joogo muddadaas boqol iyo labaatan iyo sagaalka sano ah yaan la qaybsanaynaa farxadda iyo dabaaldegga iyo xuska sanad guurada boqol iyo labaatan iyo sagaala dadka etoobiya waxay soo mareen halgano tiro badan oo qayb ka ahaa xornimadoonkii afrika uguna dadkii ugu horreeyey oo xornimada u dagaalamay u halgamay helayna markii dambe laguna dayday yay kow ka ahaayeen taariikhdaas qiimaha badan oo boqor mililikii labaad uu hormuud u ahaa iyo boqortooyadiisii ay qayb weyn ka qaatay weeye halganka maanta aan u joogno guusha adwa waxay dhiirigelin weyn u tahay dadka afrika oo dhan meel walba ay joogaan waa markii ugu horeysay oo ciidamada xabashida etoobiya xafladda noocan oo kale ay ku qabsadeen magaalada baydhaba iyadoona la arkayay ciidamada xabashida etoobiya ee ku sugan magaaladaas oo soo bandhigaya dhowlatus military bulshada ku dhaqan degmada galhareere ayaa ka faa'iidaystay nadwo diini ah oo ka dhacday gudaha degmadaas cabdiraxiin sheekh cali ayaa warkaas inoo haya nadwadan diiniga ayaa waxay ka dhacday masjidka alnuur ee degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga galgaduud maamulka islaamiga ee degmada galhareeri ayaa wuxuu ku wargeliyey dadka muslimiinta ee ku nool xaafadaha kala duwan ee degmada galhareeri inay jirto nadwo cilmiyadeed taas oo ay ka faa'iidaysteen bulshadii soo xaadirtay masjidka alnuur oo ku yaala suuqa degmada galhareeri culimmadii soo jeedisay nadwadan ayaa waxay ummadda muslimiinta ay ku booriyeen inay ka faa'iidaystaan cibaadada bisha barakaysan ee ramadaan sidoo kale waxay culimmada nadwada ka qayb qaadanaysay ay ka hadleen axkaamta soonka iyo futuuxaadka bisha barakaysan ee ramadaan yacni jid aad ku goy lahayd siddeetan iyo saddex sano aadan ku goy lahayn ayaad halkan habin ku goynaysaa macnaha wax marka sahlan ma ahan bishaan dhexdeeda laga helaa man xurima khayruha faqad xurim bishaan khayrkeeda qofkii laga xarimo khayr oo dhan waa laga xarimow ciyaadan bilah malo fiirso bishaan qofkii aan khayrkeeda waafaqin ee aan ka faa'iidaysan ee cibaado iyo qur'aan akhris iyo sadaqo iyo qiyaamuleyl iyo istikfaar iyo ilaahay subxaanahu watacaala naftiisa inuu ku xiro ou naftiisa tababaro aan uga faa'iidaysanin waa ninay u dhammaatay waay khayr oo dhan qof laga xarimay waay adigu marka naftaada ku laabo bal bishaan haddii aad u diyaarsan tahay yacni waxaa jadwal degsatay inaad ka faa'iidaysato waxa waaye qaabisho khayr baa ilahay kula doonay subxaana watacaala haddaad caajis iyo cibaado la-aan iyo shalay saad ahayd shacbaan iyo bilihii hore saad ahayd iyo bishaan suukaa mid ay noqotana waxaad ogaataa hee wuxuu leey nabigu qof khayrkii oo dhan laga xarimayo qofkaas ilaahay subxaana watacaala acmaasha kale sawaabka iyo ajirka laga helaayo waa noo sheegay kullu camal ibni aadam lah ibni aadam camalkiisoo dhan asaa iska leh ilaa sooma soomka maahan soonka maahane inta kale acmaashiisa asaal addoon markaasuu ilaah yidhi subxaana watacaala fa innahu lii wa ana ajzi bih soonka anigaa iska leho rabbi ah anaana ka abaalmarinaya addoon waxaa soo gelaya niyada waxaa soo gelaya caawa oo kale waxaan joognaa soddonka shacbaan dadkii qaar waxay sameeyaan kuday waxa la yidhaha kuday maxaa laga wadaa asigoo wax cad aan haysan inay ramadaan tahay inay shacbaan tahay wax cad aan haysan ayuu wuxuu leeyahay kolley wax walbaa dhici karee in beri ay soo naqataa laga yaabaa iska sii niyeyso soo dadka qaar ma sameeyaan ma jirto masaladaasu mana ansaxayo xataa beri hadday soo naqato ma jira soomkaasu calaa yaqiinin inuu ramadaan beri tahay isagoo og inuu niyeysaa laba qof laakiin kuday beri lacalla soon hadday naqato iska sii niyeyso yaa wax ku dhaafine maya masaladaas lagu baraarugo habeenka ramadaan ou yahay soddon haddii ayadoon wax u kala cadaanin ou soon iska sii niyeysa waa u ansixay asiga maxaa farqi laba masale udhexeeya middaan oo caaw oo kale ah ama soddonka shacbaana yaqiin ramadaaniya lama hayo ramadaan cad oo yaqiina ma haysta qofka laakiin midda ah soddonka ramadaan yaqiin ayuu haystaa yaqiintaas oo ah in uu ramadaan ku sugan yahay marka sidaas ayay marka u kala duumayaan labada mas'alo waxaa soo gelaya gabadha xaa'idada ah gabadha xaa'idada ah haddii ay niyeysan tahay ama ay og tahay dhiiggeeda caado inuu caawo kale ugu eg yahay ama waxay joogtaa aktharul xayd xayd inta ugu badneed ayaa caawo ugu eg ama haalibul xayd xaydka intii dhexdhexaadka ahayd oo inta badan ay arki jirtay ayaa caawa ugu eg gabadhaasi ayadoo weli dhiiggii ka go'in haddii u niyeysatay biri soomka ah waa u ansaxayaa gabadhii dhiiggii kama go'in laakiin in uu caawa ka go'ayo ayay og tahay ama waxay ku og tahay dhiiggii intii ugu badnaay bay soo martay oo waa u dhammaadaba welina ma qobaysan ama haalibkii intii u badneed oo ay arki jirtay ayay soo dhaaftay welina ma aysan qubaysan oo caawa ay joogtaa dhiiggii oo socda weli sidaa awgeed hadday niyeysato soomka biri ah caawana dhiigii uu ka go'o ay iska qubaysato fadaaka waa ku filan yahay gabadhaasna soomkaasi waa u ansaxayaa xataa ayadoon qubaysan haddii waagu ku beriyo oo salaada subaxee ku dhalato waa u ansaxayaa laba mas'alo intaysan qubaysan gabadhaasu waa ansax inta kale laakiin waxay u baahan tahay in dhiiguna ka go'o kadibna ay qubaysato labada mas'alo oo aan qubayska u baahnayn soomka ayaa ka mid a gabadha ayadoon weli qubaysan laakiin dhiigii ka go'ay haddii biri ay sidaa ku gaarto ayadoo caawa niyeysatay waa ku filan yahay ninkii waxba uu isku ahaagsaday cumar gurmudoo u soo diray dhulka ciraaq oo dhan gurmudaa looga diray ciidan uu helay meel la yidhaha buwayba uga hortegay bil ramadaan sidii ay aqaan jireen waxay yidhahay mana soo gudbayseen buwayb waxay uga dhogtahay magaalada aan maqasheenoo la yidhaah kuufa ma idiin soo gudbaynaa yidhi mise noo soo gudbaysan soo gudbowra soo gudb hadda kor aad nasrateen yeeli mayne aa soo gudbayn abu cubeyd wuxuu yidhi saddex takbiiroodaan sheegaa nin walba diyaar ha noqdo tan afraadna ha lagu weero allahu akbar waa qaylish tii kood muguur baa igaa soo jeed waa laysdal bahasha iyadoo kululaad xaalkuna culus ah musanna wuxuu rag badan unta wad oo jariir bin cabdilaahi albajali ka mid yahay dhabarkay ka difaaca anaa safkoodu dhex gala waa dilaac kii boqorka u ahayo u teg kii waa carriy nin saxaabaha ka daba carra soo soo dila gaalada markii hogaamiyihii laga dila waa niyad jabeen waa carrame webigii ku xaado saddex maalmoodoo daba joogoo dila meeqo ثلاثة أيام أنا كم يغانا كشهيدة تيهر لحكم مئة ألف نو كدل بقول كل أو نمو كدل فرص نوان يرجع تواتر وحي الله وحي تولى ملاك ويولنك عنه nadwadan ayaa waxaa lagu soo dhoweynayey bisha barakaysan ee ramadaan maasanid cabdiraxiin maktabka caafimaadka wilaayada jubbada dhexe ayaa dowro caafimaad usoo gabagabeeyey ganacsatada degmada jilib warkaas waxaa inoo haya walaalkan cusmaan dhuubow iyadoo la ilaalinayo badqabka bulshada ayuu maktabka caafimaadka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxa uu maalmahan dowra-aad u qabanayay qeybaha kala duwan ee ganacsatada magaalada jilib kuwaasoo ka kooban guud ahaanba ganacsatada sida ganacsatada daawada ganacsatada kawaanleyda qeybahooda kala duwan dadka ka ganacsada qudaarta iyo kuwa beera waxaa sidoo kale dowrada ka faa'iidaystay dadka maqaayadaha iyo kuwa shahleyda ah kama marneen fayadhoorka magaalada waxaana qayb kasta lagala hadlayay waxyaabaha ay u hayaan bulshada oo ay tahay inay ilaaliyaan badqabka caafimaadka gabagabada dowrada oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta maktabka caafimaadka iyo maamulka islaamiga ah ee degmada jilib ayaa waxaa warbaahinta islaamiga ah ee alandulus la hadlay qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay dowrada uu qabtay maktabka caafimaadka baryahan dowlo caafimaad aa noo socoto oo ka socoto walaayada islaamiga jubbada dhexe waxaa nala fahansiiyey wixii jeermiga iyo bilaayada wixii hilibkaas dib u keenaayo dowladaas oo noo socoto alxamdulilah ilaah ku mahadsan waa noo lasoo gabagabeeyey alxamdulilah maanta waxaan naloo qabtay dowro waxaa laga hadlay caafimaadka sida cunooyinka dhacay cunooyinka waxay u qaybsamaan laba qaybood cunooyin dhir ah iyo cuno xagga xoolaha laga keeno marka waxaa naloo faa'iideeyey in cunooyinka laisku dheelitiro cuno joogto ah qofka inuusan cunin oo cunooyin dheelitiran uu isticmaalo si caafimaadkiisa u wanaagsanaado waxyaabaha dhacayna in laga digtoonaado sida cunooyinka markii lasoo gado dhiidka laiska fiiriyo kadibna meel fiican lagu keydiyo cunada haddii kuleel iyo waxyaabahaas ay dareento waxaa laga yaabaa dhiidkeeda intaysan gaarin in waxyaabaha uu ku dhasho hunniga iyo waxyaabo kaloo ilma aragtay ay ka dhashaan marka in lagu keydiyo meel qaboob oo leer leh waxyaabahaasa naloo faa'iideeyey alxamdulilah allah ku mahadsan subxaana wa tacaala waxaan kaloo mahad u celinaynaa xarakatu shabaab almujaahidiin oo ku dadaalaysa badqabka iyo dhowritaanka ummadda una waa aag guduuda ganacsiga degmada jilib jubbada dhexe eed iyo eed dowrada walanka faa'idni dowraduna may ka saabsanaay tahay dhanka caafimaad cuntada sidii geleyda iyo bariiska iyo baasida iyo borotiinka zaa'id leh sonkora la teellay iska dheeltirina la rabo mar bariis aan mar baasta aan mar ambuula aan saas rabo nafya biyaha macdanta koy aadan ka sheeko eelalkiyo wabogii laakiin aadi leewa eelalkaba laga sheegay maalmahan waxaa noo socotay dowro uu soo diyaariyey maktabka caafimaadka ee gobolka jubbada dhexe taasoo ku saabsaneyd in sare loogu qaado bahda caafimaadka ee degmada jilib gaar ahaan qaybta farmashiileeda taasoo annagana lagu boorinayay qaabkii aan maarta u ula tacaamul lahayn dadka mid ugu horreyso oo annagana lagala hadlay waxaa ka mid ah in xirfadaha shaqadeenna aan kor u qaadno iyo sida daawada loo keydiyo sida daawada loo bixiyo iyo vital scienska calaamadaha qofka biniaadamka laga rabo markuu bukaanka ku imaado waxaa kow aad ka baar lehed in bukaanka la wacyigeliyo iyo daawooyinka ka mamnuuca ah uureyda iyo naasnuujinta in si wanaagsan loola dhaqmo bukaanka in la ilaaliyo cudurrada faafa oo u isticmaalo dhakhtarka galofis in nadaafadda guudna la ilaaliyo sida wasaqda silingooyinkana maarta loo sameeyo meelo lagu xareeyo dowladdan waxay maalmahan u socotay bulshadoo idil sida maartaa qaybta faydhoorka magaalada naafadda ka shaqeyso ganacsatada magaalada sida bakhaariyada ha noqoto dharka ha noqoto sida qudaariyada oo kale hilibka oo kale muddooyinkii lasoo dhaafay maktabka caafimaadka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa waday dowraad iyo daawo qiibin isbarbar socda waxaana laga qabtay mashruucan guud ahaanba degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe mahadsanid cusmaan guddi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo gebagabeeyey kormeer ay ku marayeen goobaha waxbarashada ee wilaayada baay walaalkeen abu xasaan ayaa mar kale warkaas inoo haya munaasabadan oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta maamulka wilaayada islaamiga ee baay culummo waalidiin ganacsato iyo marti sharaf kale waxaana munaasabadda lagu soo gebagabeynayay kormeer muddo ku dhowaad labaatan beri ay wadeen wafdi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo kormeer ku soo maray dhammaan madaarista iyo iskuulaadka nidaamiga ee hoostaga maktabka ee ka furan dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay wafdigan ayaa kormeerkooda waxaa sidoo kale u sii dheeraa imtixaanaad iyo tartamo ay u qabteen ardayda dhigata madaarista iyo iskuulaadka nidaamiga ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyagoona bixinayay jaa-isooyin iyo abaalmarino qaali ah waxayna arrintani noqonaysaa dhiirigelin ay heleen ardayda dhigata goobaha waxbarashada ah ee maktabka uu gacanta ku hayo sheekh ibraahim sheekh maxamed saalex oo ka mid ah culummada wilaayada islaamiga ee baay kana mid ahaa culummadii ka qayb gashay munaasabadda ayaa mahad alle kadib u mahadceliyey mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta isagoona ku ammaanay juhdiga iyo dadaalka ay ku bixinayaan waxbarashada ubadka soo korayo mayna isdardaarmaane ilaahay obsadii subxaana wa tacaala ilaahay inig obsan tan kale lamaad maylare kullu maqaamin lahu maqaal maadaama yacni hafladun ka saabsanto nashaadan gobodahaya maktabka tarbiya wa tacliimna anshidooyinka oo susuubi marka may walaira susuusiyaan walbarashada iniun ano ummatulqalami walkitaab ummatulqalami wasayfi anuun qalamkana haysana walna baradahayna ummatu sayfin ana ilaahay anoo waali subxaana wa tacaala wakafaa birabbika haadiyan wanasiiran tan ilaahay layu shaykhu lislaam ibnu taymiya calayhi raxmatullaahi may leeya qiwaamu ddiini bikitaabin yahdi wasayfin yansur kita- diinku ilaahay may ka teegayaa kitaabdad hanuuniyow iyo seeftad an gargaaro waay mid ka mida guddigii ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo munaasabadda ka hadlay ayaa dhankiisa faahfaahin ka bixiyey ujeedka kormeerkooda iyo meelaha ay booqashada ku tageen annagu maktabka haddii aan nahay jasaakum allahu khayr ee hawsha aan qabanaynay oo isugu jirtay tanshiid iyo ishraaf oon wadnay muddo maaragtay labaatan beri ku dhowaad ah waxay ahayd waxyaabaha boorka ku cad si guud waxaan u qabanaynayna waxay ahayd wilaayada waxaan usii qabanaynay khaasatan waxay ahayd madaarista madaaris badan ayaanu soo marnay waxaan ka qabanaynayna laba mawduuc ayay ahaayeen ama laba bendi bendi ahaa ishraaf tarbawi iyo insh- mid ahaa tanshiid waxa aan maaragtay wadnayna wuxuu ahaa un yani tarbiya wa tacliim iyo tanshiidkeeda iyo horumarinteeda iyo sidii maaragtay tarbiyadaas jiilka iyo caruurta loo gaarsiin lahaa waxaa sidoo kale munaasabadda ka hadlay mid ka mida waalidiinta isagoona sheegay in maanta waxbarashada ka jirta wilaayada islaamiga ee baay gaar ahaan degmada buulo fullaay ay tahay waxbarasho lagu faani karo isagoona mas-uuliyiinta waxbarashada ka codsaday inay sii wadaan waxbarashada ku aadan ubadka farxadda oo ugu badan langi hadda inta ka hor magaalada buulafalay langi hadda kasoo kasoo ka wareegay indha qaboobsi waay anoo afka waalidiinta sakhadanay magaalada waxaa kala kashere waxbarashada waa ka qanacsanay ma ay wa meel meelaha oo had warar wararka ka shireen meel al-shabaab waa ka talshiishinayday ma ay meelo waxbarasho ilaahay dartiis wax lagu barashiyey in ay tahay una oo waalidiinta ay waa qaranay deegaan un ku nool nahay Een, hal laabo haddana hal kordhiyo ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ee baay sheekh xamse abujacfar een ka walaaye ahaan eedaan ka faraxsannaa ishraafka iyo tanshiidka isla socdo maktabka madaarista walaayada ka taal aan sameeya haaya een eedeedan in farxad geliyaasa ani lanoo la warqabo linii la wado gowka unu ku hayna gowka lamaadlaha ku gobodo afirsheenana inta badanba lanoo gobodo farxad gaara wanin ata maadaama la- laku yaabo walaayaadkani eedan mashquulsanyin waa runtii maybu ahaa garab surun waajib iyo shaqo una la hayna lanay garab surumi oo walaalona noo qaadadeen jazaahum allahu khayran eed iyada arrintii ayaa aan bogaadayaana unina walaagay karaankayna aka walaay ahaan tabartayna ah may diyaarangana aniguna garab suranaana leylan nahaaran dhowaan ayay ahayd markii wafdi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu kormeer waxbarasho ku soo maray dhammaan goobaha waxbarashada ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee ka furan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay mahadsanid xasan dufcad cusub ayaa ka qalin jabisay maxadka khadiija bintu kuwaylid kadib munaasabad ka dhacday degmada jowle ee wilaayada mudug cabdiraxiin sheekh cali ayaa markale warkaas inoo haya ardada macadka khadiija bintu khuweylad ayaa soo bandhigay bandhig aad u wanaagsan oo ay sameeyeen ardada xafladda loo dhigay ardadaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay nuqabo waxgarad macallimiin culmaa udiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ugu horeen waxaa ka warbixiyey maamulaha waxbarashada macadka khadiijatu bintu khuweylad macadka khadiija ee horta degmada jawle waa dafcadiisii labaad dafca hore ayaan ku gebagabaynay oo ilaahay subxaanahu watacaala uu noo suurtogeliyey muddo laba sana inay noo dhammaato kii lagu xijiyey ayaan maanta u fadhinaa fatradiisii saddexaad midkan waxaa la furay lix iyo tobankii bishii muxaram sanadku markuu ahay kun afar boqol afartan iyo shan hijriyada waxaa noo suurto gashay inaan maanta u fadhinno fatradiisii saddexaad Een, fatradan marka ugu dambeysay ee hadda aan maanta u fadhinno ardada macadka khadiijatu bintu khuweylad waxay soo bandhigeen bandhig aad u wanaagsan من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله ومن أعرض عنه استحوذ عليه الشيطان وتولاه فهو حبل الله المتين ونوره المبين وصراطه المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفق في الصور فصعق ما في السماوات وما في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ونفق ولا فوفي في الصور بانك فصعق وحا سوحي مندول في السماوات سماوات كسوان إي ومندول في الأرض أرض كسوان إلا مندول ما يشاء الله الأرضاني باب قول الله تعالى ayuu u baab yahay inaka adigu nebi maxamedow laa tahdii ma hanuuni kartid man axbabta cidaad jeceshahay كتاب الجهاد جهاد كيو كتاب هاي الجهاد لغة وحال لها المشقة واصطلاحا وحال لها قتال الكفار لإعلاء كلمة الله وشرائط وجوب الجهاد جهاد كواجب نمده شريد سبع خصال تضباء رمض واي عن أبي هريرة وحال قوي رضي الله عنه كره نقد عنه أبو هريرة حقيسي قال أبي هريرة وحويري كان رسول الله رسولك عليه صلى الله عليه وسلم إذا قرتي كبر أو تكبير صده في الصلاة صلاة دحديدة سكت مد أمس أيوها نبي صلى الله عليه وسلم هنيهة وحير قبل أن يقرأ أنت سنقرن كهر فقلت حنكلها يا رسول الله رسولك إلهي بأبي أنت وأمي هويدي أبايا كوفرنياي sidoo kale waxaa kelimaad ka jeediyey xafladda nuqabada wilaayada islaamiga ah ee mudug oo ugu horeeya naqiib cali maxamuud maalin iyo naqiib cabdiraxiin bacdow horta waxaan u ducaynayaa marka koowaad gabdhaha in ilaahay cilmiga ay xambaareen ilaahay maaragtay uu ka ajar siiyo ciddii iyaguna maaragtay juhdi gelisay sida maktabka dacwada oo intaas maaragtay soo dadaalayay maaragtay xaqna loogu lahay ilaahay iyagana inuu ka siiyo ajar iyo xasano intaa bacdigeed waxaan dardaarmayaa walaalayaal waxaa meeshaan lagu baranayaahi waa wixii dhaxalkii nebi maxamed weeyaan oo ilaahay intii uu soo diray axadkii uu khayrka badnaay wixii uu la soo diray iyo shaygii uu nooga tegey oo aan ka dhaxalnay weeyaan waxaa la rabaa qof kasta wixii uu xambaaray oo diin ah inuu isagu marka koowaad naftiisa ku dhaqmo inuu naftiisa ku dhaqmo kabacdi uu gaarsiiyo dadka jiiraanka iyo deriska la ah waxaan ka sugaynaa kaalintiina inaad qaadataan ilaahayna uusan dib idiin celin oo aad noqotaan daaciyaalkii gobolkan mudug gaarsii lahaa diinka allah idinka dhigo ilaahay sidaasaan idinkaga baryaynaa ma ahan markii ugu horeysay ardada macadka khadiijatu bintu khuwaylad ay soo bandhigaan bandhig cilmiyadeed aad u wanaagsan kuna soo bandhigaan gudaha macadka mahadsanid cabdiraxiin ugu dambeyntiina maamulka islaamiga ee degmada tieglow ee wilaayada bakool ayaa dowra diini ah u soo gabagabeeyey mucalimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee deegaan hoostaga degmadaas cabdiqani ayaa faahfaahinta warkaas inoo eegaya يا علمي تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك الطريق إذا ضللت dowladan oo loogu magac daray saxaabiga muscab ibnu cumeer allaha ka raali noqdee shacaarkeeduna ahaa waqur rabbi zidnii cilma ayuu maamulka islaamiga ah ee degmada tiyoglow u soo gebagabeeyey macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka ah deegaanka biyooley iyo tuulooyinka hoostaga tirada macallimiinta oo gaaraysa ilaa laba iyo labaatan macallim ayaa intii ay socotay dowladda waxay ku qaateen kutubo mukhtasaraad ah oo wax badan ay ka faa'iideen waa kuwan iyaga oo ka warbixinaya dowladda loo qabtay iyo cilmiga ay ku barteen anoo ka hadalaw macallimiintii inqisoo tuulada biyooley dowladda muddo lama bilood dhan dowladaas taasi oonayo maqaa janahay muscab ibni cumeer oonayo shicaar janahay waa qurwabi zidinii cima ilaahay subxaana wa tacaala waa ka mahadsanhaneen gabagabowti gabagabadeenna hataan fadhiyen insha allahu tacaala dowladda mayba ka baxay kutubo ilaa lii kitaab oo kale ah muddada ayaa socotayna muddo oonaya lama bilood taqriiban ee nahaytii kutubadii ay ka socotayna mayba kuma tahay dowladda ka baxay muqararka ka baxay may kuma tahayana kutubkan oo wasiyata abi isaaq la eraw oo manduumo ah iyona alurjuuzat lmiiya oo siridna calayhi salaatu wasalaam iyo arintaas oo kale nadama ah yaa kuma tahayan khud caqiidataka min alkitaabi wasunna iyo namaba kulma tahayan arbici nawaawiga iyo tarbiyat lislaamiya kutubadaasi oo tarkhiisu sifati salaad kuma tahi kutubadaasa ka qaadani runtii kutubadaasi oo markasta mana la daraasiyay macallimiinta qaar kuma tahanin gordaayan haddana markastoo la nashiro cilmo kale dheeri ah iyo ha ku faayid iyo ha ku dhexbahi falilaahi alxamdu ilaahi ka mahadsan subxaana wa tacaala الجهاد في سبيل الله قال الله تعالى إليه سرمري انفروا دديو بها خفافا يسوفوا الدين بها وثقالا يسوء الستين بها وجاهدوا جهادا بأموالكم ماليالكم جهادا وأنفسكم نفتين جهادا في سبيل الله إلي وديسنك جهادا ذلكم أرنتا سوى وجهادك خير لكم سين خير بدن إن كنتم تعلمون ددولوك دي سنتين أرنتا سوى سين خير بدن واي ما هو الجهاد ورث الجهاد ملك وذ هو جهاد بذل الجهد دذال اللي بيواي من المسلمين مسلمين تهشكوا هذه في قتال الكفار قال لدقال موشنه mayba muslimiintan biyan kam anwaacu ljihaadi jihaad meewa noocli wamaa hiya waana mayin waay aljihaadu jihaad nawcaani lama nooc waay wahumaa lamadaas noocna jihaadu dalabi jihaado gaalo la reesado wadin shallanka seedow wa jihaadu dafci jihaado gaalada laisku reebo عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله مبري لا يحل حلال مهان دم امرئ قف ديكش حلال مهان امرئ سو مسلم مسلمة إلا بإحدى ثلاث سد كوشمة الثيب الزاني لانكي جورها مري زنا سيدي والنفس بالنفس نفتي أنف جويتي والتارك كي كتابي لدينه دين شي كتابي والمفارق المفارق فارغي للجماعة جماعة المسلمين تفارق رواه البخاري ومسلم mid ka mid a malaaqyada deegaanka oo xafladda goobjoog ahaa ayaa dhankiisa macallimiinta kula dardaarmay in kaalinta ay muslimiinta kaga aadan yihiin kasoo dhalaalaan kitaabka ay ximbaareen ay difaacaan insha allahu tacaala mayba ka dardaarmaanaha in dadaalka dadaalka dara walbadana dhan inku baahanyi in kutaabka una difacana in waana barana in waana ka dhagana yanin inku baahanyi walaaga soo dadkii onay ee jiirka daha baahayo oo maskantoonka shaba faday oo aqiididii toosii faday iyo ilaahay isan siinku weelay ilaahay mayba ha siinkuka eediyey hubun fayle manaha meelo muhiimanka ah oonka fada badan iyo geeg ilaahay siin surinjii ani mayba fadaanaya door lihaada isinku qaadataan dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale macallimiinta madaarista qur-aanka degmada tiyuglow oo rag iyo dumarka kooban dowro ceenkan ah loo soo xiray waxaana xusid mudan in sidan oo kale dowro tan la mid ah loo soo xiray in ka badan toban macallim oo bare ka ahaa madaarista qur-aanka deegaanka ceelgaras oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada tiyuglow aad buu u mahadsan yahay walaalkeen cabdilqani maxamed ayuu kaasi ahaa warbixintiisaas ayaa warkeennii subaxnimo ee saaka ay u dambeysay tan iyo kulantadeena dambe warkan la mid intaan ku kulmi doono sidaas iyo nabaadiinu noola kulantee wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma almowlaa wa nicma annasiir